ardayga dadaalaya habeenka roob ku yimaada ardayga caajiskiina habeenkaa wuu iska nastaa u sheega saaxiibyadii waay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllahu wslm wbaaraka cla nabiyina mxamedi waalihi wsaxbi wslim wbacd allahuma fcna bima calamtana wcalimna cilma yanfacuna wazidna cilma alxamdu lilahi cla kuli xaal ama bacd waxaynu wadnay kitaabu dahaara gebagabadiisii alikhtilaaf calaa sulaymaana sulaymaan khilaafka la ysku khilaafay axadi ruwaati xadiidka ragga warinaya minka mid ka mida ah sida la ysugu khilaafayna waxa weeye laba nin oo ka warinaya ayaa midina cancana uu kaga warinaya midina simaac iyo taxdiid khilaafkana khilaaf matniga waxu dhimaya maaha xadiidku waa saxiix sida aada arkayso waa baabka sideed iyo labaatan baabu likhtilaaf calaa sulaymaana axadi ruwaati xadiidka ragga warinaya mid ka mid a ayaa markaa la ysku khilaafo midina wuxuu kaga warinayaa cancana midna waxa uu kaga warinayaa simaac iyo ikhbaar oo can iyo akhbaranii ama samicanii farqi baa udhexeeya sulaymaan waxa weeye sulaymaan ibnu mihraan waa imaamkii weynaa ee la odhan jiray acmash indhabiyoole nin fiqaa buu ahaa laakiin tadliis ku yaqaanay oo ninkaa marka uu ka warinaya hadduu can isticmaalo waxa ay odhan jireen waa waxbay udhimaysaa xadiidkiisa simaac hadduu maqal sheegana warkiisu waa dhan yahay can caliyin radia allaahu canhu qaala wuxuu uhi kuntu rajulan madaa'an nin madiya ku badan yahay baan ahaa fa amartu rajulan nin baan amar siiyey fasa'ala nabiya sala allahu calayhi wasalama faqaala nebiguu su-aalo nebiguna waxau uhi fiihi lwuduu weysun baa ka waajib waa kaadidoo kale meeshuu ku dhaco marada jidhka waa la maydhi waana laga weysaysan intoo laga isjoodo saxiixun bimaa qablahu wamaa bacdah xadiidku waxa uu saxiix ku noqday marka ka hore loo eegiyo ka ka dambeeya ilaa way iskabaan axaadiidtiio way isxoojiyaan can caliyin radia allaahu canhu qaala istaxyaytu waxaan ka xishooday buuhi an as'ala rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam can ilmadi inaan dhareerka iyo rasuulka weydiiyo min ajli faatimata baan uga xishooday faatimo daraaddeedoo xaaskayga ahayd isagana inantiisa ahayd fa amartu lmiqdaad asxaabigaasaan amar siiyey waa amar oo markaa codsi u dhigan fa sa'alahu nebiguu weydiiyeyoo bahalkaa yar ka waran buuho fa qaala nebigu wuxuu ku jawaabay fiihi lwuduu lagama maydhanayo eh waa laga weysaysan baab alikhtilaafu calaa bukayrin axadi ruwaati bukayr ninka la odhan jiray baa isagana sanadkii la isku khilaafayoo mid waxa warinaya inankiisa makhramo laydhaa mid kalena nin kalea ka warinaya midiba si uu u dhigay xagga sanadka khilaaf baa ka jira laakiin xadiidku waa saxeexo waxba u dhimi mayso can ibni cabbaasin qaala qaala caliyun radia allaahu canh cali baa waxa uu yidhi arsaltu lmiqdaad ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama yas'aluhu can ilmadi faqaala tawada' weysaysabu macnaha gaadhsii fariintan odhanaysa tawada' weysayso oo wandax maydh farjaka xubinkaaga taranka xubinkan wax ku daateenna maydhoo nadiif weysaysana sidaasiibaa markaa uu nebigu yidhi markaa nadxiga rushaynna waa la yidhaahdaa maydhidna waa la yidhahdaa halkan waa maydhid sida nusuustaa kaleba ay axaadiidta kale sheegayeen can sulaymaan bni yasaar can sulaymaan bni yasaarin qaala arsala caliyu bnu abi aalib radia allaahu canhu almiqdaad ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam cali baa codsaday miqdaada wuxuu yihi rasuulka bal igu tagoo yas'aluhu can irajuli nin weydii yajidu lmadi waxaa helaya faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebiguna waxau ihi yaqsilu dakarah xubinkiisunbuu maydhayo uma liyatawada' hana weysaysto wixii gaadhgaadhay intuu iska nadiifiyo waysadana ha raaciyo saxiixun bimaa qablahu wamaa bacdah can ilmiqdaad bn اlswad can caliy bn abi aalib radia allahu canhu amarahu an yas'la rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam can الrajul إida danaa min almar'a nin ii soo weydii buuri calikitiin baynu odhan jirnay hebel aniga iyo hebel hebel kale ma jira waa isagoo faraaraysu yeelay uun qofku marka waxa weeye way iska bannaan tahay sharcan adigoo xushoonaya inaad qofka markaad wax weydiiso tidaa inaad odhan karto nin caynkaa iyo caynkaasi xaalkiisa ka waran adigoo is-asturaya marka ilaa ay kalifaysa inaad soo baxdo laa ba'sa in saa lagugu jawaabo haddii qofkii istifsaar uu baahdana oo dee arrinkiisii murgana ma adigaa wuu odhan karaa isna cani rajuli nin iga warran buu indhu soo weydii buuhi idaa danaa min almar'ati xaaska marka u dhowaado fa kharaja minhu lmadi waxaasina ay ka soo baxaan fa inna cindii aniga agtayda waxa ah ibnatahu nebiga inantiisiibaa aniga agtayda joogta wa ana astaxyi an as'alahu inaan nebiga weydiiyana waan ka xishooraya haddaba nin xaaska markuu u dhowaado waxaa yarka ahi ka soo bixi bal inoo soo weydii anigii saasaan uga xishooda sababtaasina way jirtaa fa sa'ala rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu nebigu weydiiyey miqdaad can dalik bal ka warran buu nin baa xaynkaasi ku dhacdaa taasaa ku yara badan markaa waxaasaa ka soo baxa miyuu ka maydhanaya miyuu ka weysiisanayaa faqaala rasuulku waxau ihi idaa wajada axadukum dalik midkiin dad yahow hadduu arrintan dareemo falyandax farjah ha maydho farjigiisa walyatawada ha weysaysta wuduu'ahu lisalaa wuduu'an ka wuduu'ihi lisalaa wayse tii salaad oo kale ah oo aan naaqisad ahayn oon yarayn oon la nuqsaamin oon la shaxaadayn marka sidaas weeye oo qofku dee xaaladaha uu salaada u dhaqaaqaya ama uu weyse qabo ma aha inuu arrimahan oo kale farageliyo ama xaaska u dhowaado si aan dee waxaasi uga soo bixin oon waysada uga jabin baabu lamri bilwuduu'i min annawm waxaa la sheegayaa waxyaabaha waysada jabiya hurdadaa ka mida hurdadiina waa laga weysaysan gacmihiina waa la maydhi ugu horaynba waase nowm iyo nucaas baa kala jire waa nowm waa hurdada weyn laakiin nucaaskaoo dhakoolkiiyo lulada ama ah can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi idaa qaama axadukum min alleyl midkiin hadduu habeenkii hurdada ka kaco falaa yudkhil yadahu gacantiisa yuu gelinin filinaai weelka ilaa weelkii nadaafad baa lala doonaya wax biyihiina inaad daahir noqdaan oo la cabi karo oo qofkii uu ku weysiisan karo falaa yudkhil yadahu filinaa weelka yuu dhex gelinin faraha xataa yufriqa calayha jeeroo uu biyaha ku shubo maratayni aw alaaan laba jeer ama saddex jeer ilaa uu biyaha ku shubuu maydho dee ifraaquna inta badan dee weelaad kusoo qalloocisay ee xasuhaasii berigii hore haddoo qasabad haystana waad u hoos dhig intood ku furto laba jeer ama saddex jeer gacmihiisa ha maydho fainlam fa ina axadakum midkiin laa yadrii ma garanayo ayna baatat yaduhu meesha gacantiisu ay bariday meel nijaasli inay ku dhididaaba laga yaabaa saasuu diintu nadaafadda ugu dadaalaysa marka taa macnaheed waxa weeye in isku ogay marka la weysiisanayo in gacmii lasoo farxalo weysena lagu xigsiiyo can ibni cabbaasin qaala sallaytu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam daata layla habeen baa nebiga la tukaday faqumtu can yasaarihi bidixdiisaan istaagay fajacalanii can yamiinihi midigtiisuu ijoojiyey fasallaa wuu tukaday uma dajaca wuu jiifsaday waraqada waraqada markaasuu seexday fajaaءahu lmu'adinu mu'adinkiibaa u yimid fasallaa markaasuu nebigu tukaday walam yatawada mana weysaysan marka xadiidku xagga hore wuxuu ka sheegayay inuu nebigu markuu hurdada ka soo kacay calayhi salaatu wasalaam dee qarbad halkana naaskiisii yaraa ama qasabadiisii yarayd uu furay biyo yaroo khafiifana kaga weysaystay qaybtaa hore weysaduu ka sheegayay marka weysadaa hore waa kii ibnu cabbaasna kaga dayday yidhi anna waan kacay oo qarbadkii baan kasoo weysiistay taasi baa markaa muujinaysa xadiidka qaybtiisaa hore in weysada dee hurdadii laga weysiisanayo qaybtan dambe sheegaysa inuu nebigu seexday oo aanu weysaysanina salaadii sidii uu ku tukadayna dee waxa ay ahayd hurdo gaaban oo aan markaa ahayn hurdo weyn oo dee salaatuleylka markuu ka baxo in yarunbuu yaro nasan jiro subaxaaba ku xigayayba waxaa kuu muujinaya fa'da ereyga fa luqa alcarabiya waxay tilmaantaa laba shay oo kala dambeeya iskuna xiga marka idajaca waraqada intuu markaa yaro seexdu yaro jiifsadu yaro seexday fa jaa'ahu fa bacda qaliilin in yar kadibba jaa'ahu lmu'adin mu'adinkii baa u yimi marka huddo sii dheer may ahayn wuu iska tukado mana weysiisan markaa iskala bixinta iyo indhahood isku yaro qabata iyo waxaasi dhib ma leh hurdada jebin mayso sida xadiidkan soo socdaa sheegaya ama kii dheeraa xadiidka aynu soo marayna asxaabta inta cishaayiga sugeen inay dabeetana qaarkood huuriyeenba iyagoo fadhfadhiya can anasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku waxau ihi idaa nacasa axadukum midkiin hadduu ku luloodo fii salaati salaadiisa dhexdeeda hadduu ku luloodo waa salaadii sunnaha ahayde falyansarif ha iskaga baxo walyarqud ha iska seexdo falyansarif walyarqud ha iskaga baxo salaada laftigeedii hana iska seexdo waa la fasaxee marka isagiio qofkii luloonayu tukanaya dee xadiidku waxa uu sii sheegay oba laga yaabaa qofku inuu is idhaahdo ducayso naftiisa u habaaro inuu cayaaba suuragala ila uu bartiraynaya nafti yareedu waa daciif mar hadday lulooto waxa uu ku hadlayaba isma yaqaan inuu naftiisa u duceeyo isku dayay oo laga yaabo dabeetana uu ishabaaro markaa waa loo fasaxay falyansarif salaada ha iskaga baxo ha iska joojiyo hana iska seexo waa la fasaxay ilaahay adiga oo nacasaysan ama lulaysan ha caabudin oo ha ishortaagi salaadii markaa waxa weeyaan sunnaha ahayda tii faralka ahayd lagama baxayo waayo xadiidkuba dee wuxuu ka hadlayay salaatuleylkii iyo salaaddii habeenkii halkuu ka daliishanayo sheekhu waxa weeyaan almru bilwuduu'i min annawm waxaa la isfaray in laga weysaysto uun hurdada laakiin nucaaska ma aha tanna waa nucaaska oo qofkii idaa nacasa axadukum fii salaati waa qofkii oo salaadii ku jiroo luloonaya waxaa laga faa'idaystay mar haddii layidhi salaad baad ku jirtaaba lulana la sheegay luladu inaanay salaada jebin baa laga faa'iidaysanaya waayo lama yidhaahdeen fii salaah inuu salaad ku jiro lamaba sheegeen haddii dee uu ay nucaasku ka jebiyey weysadii laakiin maadaamuu nebigu qiray qof luloonaya inuu salaad ku jiro macnaheedu waxa weeye weysadii baa jirta markay salaadi jirto weysadii baa jirta istidaalku halkaa daliishu baabu lwuduu'i min masi dakar xubinka tarankoo la taabto ayaa la sheegayaa inuu laga weysiisanayo daliilada markaa taa sheegaya aad baynu markaynu ibnimaajaha maraynay baynu masalada aqwaasha culimada soo sheegnay goorta had iyo jeer dee la odhanayo waa ka jabaysaana waa marka dee mara aanay udhaxaynin haddii laakiin mara udhaxayso dhib ma jiro laakiin markaanay udhaxaynin qolo waxay lahayn ma jebinayo qolo kale waxay lahaayeen kaaga markaad taabatay kaa jabaysaa ka dadka kale kaama jabayso ka carruurtii ee wixii la mida qolo kale waxay lahaayeen marka uu bishahwa dareen iyo hamad isagoo kale meeshantaa taabto ba ay ka jabaysaa jumhuurtuna waxay u badnayn mar walba inuu kaa jabayso axaadiista kale ee markaa sheegaysa inaanan taabashadaasi jibinaynina waa kuwii ka jawaabay mansuukhiya wixii lamida can busra qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi man masa farjahu falyatawada qofka xubinkiisa taabta ha weysiisto way ka jabta can busrata binti safwana inantaa waxaa laga warinayaa nabiga ka warisay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu qaala wuxuu yihi idaa afdaa axadukum midkiin hadduu gaadhsiiyo biyadihi gacantiisa ilaa farjihi meeshiisaa hoose xubinka falyatawada ha weysiisto marka farjiguunbu nusuusta kusoo aroortay duburtuna waa la mid bay leeyihi oo dee waa ciladii nadaafad baa la ilaalinaya dee kanna waa la mid u can marwaana bni alxakam annahu qaala wuxuu yihi marwaan alwuduu'u min masi dakr weysadii laga weysiisanaya taabashada halkaa fa qaala marwaanu baa waxau yidhi akhbaratniihi waxa ii sheegtay busratu bintu safwaana busra bintu safwaan baa ii sheegtay marwaan baa wariyo sheegay alwuduu'u min masi dakr in laga weysiisanaya meesha xubinka haddii la taabto markaa curwaa ku qabsaday curwat bnu zubayr oon xadiidka ahayn fa qaala marwaanu baa wuxuu yidhi ahbaratniihi aniga waxay ii sheegtay xadiidkan curwaho ay qabsanile busratu bintu safwaana inanta laydhaa ayaa ii sheegtay faarsala curwatu curwo laftiisaa diray kitaabka kale waxaynu ku soo maraynay inuu burigaadhadiisii iyo qaaraskastiisii ka mid ah marwaan laftiisoo madiine ka madax ahaabaa diray markii lagu qabsaday ee curwa uu ku qabsaday waa askartii mid ka mida yidhi waar bal orod inanta soo weydiiye iyana meeshaabay joogtaa madiina marka waxaa lagu jamcinayaa marwan baa diray iyo curwaa diray waxaa lagu jamcinayaa amarka curwe ayuu marwaan ku diray oo marwaan baa waxaa codsaday curwa oo wuxuu ihi bal waayahay imikaba aynu hubine dee shaqaalahan mid kamida u dir qaalat marka shaqaalii baa loo ayaa u tegay qaalat waxay tihi dakara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu sheegay maa yutawada'u minhu waxa laga weysaysanayuu nebigu sheegay ee weysada jabiya fa qaala wuxuu uhi min masi dakr jaariya majruurku meeshuu ku tacalluqayaa waa go-anya yutawada'u waa laga weysaysanayaa min masi dakr xubinka marka la taabto waa laga weysaysanayaa qofkii soo weydiinayayna sidaasuu inantii ka soo qaaday idan markaa marwaan iyo ninkan soo weydiiya way isxoojiyeen curwana waa ku qancaya marka axaadiia saasay sheegtay can busrata binti safwana taariikhda ee tarjamadeeda in yar baynu kasoo ishaarnay inantaa ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaal man masa dakara falaa yusalli xataa yatawada'a man masa dakarahu qofka xubinkiisa taabta falaa yusalli yuu tukanin xataa yatawada'a jeeruu weysaysto yaadu malaa dheeraadunba isaga taallaaye falaa yusalli kol haddii dee laadu ay tahay laa naahiye ah jawaasimtay ku jirtaa ficilka jasmisa muctalul aakhirka marka la jasminayana qaybtiisa dambaa la gooyaa ya iyo wayo alif mid kasta ha ahaato markaa falaa yusalli falaa yusalli xataa yatawada ilaa weysaysta qofka halkaa hoose taabtaa yuu tukanin salaadii waysadii way ka jabtay sidaa markaa sheekhani soo urursaday axaadiidtii isagu jabinaysunbuu soo urursaday kuwii kale xubin kaa mida weeye waxaa sheegayay wuu iskaga tego qowlkii caamka ah adiladiisii unbuu keenay kitaabu salaa kitaabkii salaada weeye intaas horuu kaga soo baxay isaguna afar boqol iyo dhowr iyo afartan xadiid buu markaa kaga soo baxay dahaaradii halkanna waxa uu ka bilaabayaa salaadii afar boqol iyo toddobiyo afartan xadiidkaabuu ka bilaabayaa marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya miisaanka uu leeyahay cilmiga salaada kol haddii kitaabu dahaara oo qora uu noqday shan boqoloo xadiid oo dhowdhow ama afar boqol iyo badh meelaha dee waxa weeyaan waa cilmi aada u badan baa meesha ku jira adigaasoo ad arkaysaa salaada inta xadiidku kaga warramayana xagga dambe aad ka eegi markaa salaada baxigeeda ama mabaaxis ay lahayd oo dhowr iyo tobana ibnu maaja haynu markii aynu bilaabaynay qadinay waxa uu soo horraysiinayaa fardiyadeeda ama xukumkeeda salaadu inay dee arkaan islaamkiina ka mid tahay faradna tahay meeshii lagu waajibiyey sida loo waajibiyey qadarka la waajibiyey markii hore ilaahay inaga fududeeyey miisaanka salaadu ay lahayd iyo heshiiska baycada inuu kula geli jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta ilaalinta salaada nusuustu sida ay u amartay salaadaha shantaa wax la midii inaanay jirin xagga fadliga faralkuna iyaga yihiin sidaas uu kala qaadayaa mabaaxid sidaa isu daba socda ayuu soo bandhigayaa dabcanna waa ka axaadiid badan yahay oo xagga dhammaystirka xadiidka kitaabkaa kale wuu uga dhow yahay oo xadiidkii oo dhammaystiran buu marar badan qaadanayaa halka kaa kale uu ku hawl yaraynayo soo googoynayo waa laba dariiqay kala mareen fardu salaati salaada faralnimadeedaa la sheegayaa wa dikru ikhtilaafi nnaaqiliina iyo ragga soo naqilaya iskhilaafkooda ay iskhilaafeen maxay isku khilaafeen fii xadiidi anas ibni malik fii isnaadi xadiidi anas ibni malik anas ibni malik xadiidkiisa sanadkiisa isku khilaafeen oo ruwaad kala duwan baa ku jira sanadkan rag ku jiraan kaa kale ku jirin radia allahu canhu allaha ka raali noqdo iyo wakhtilaafu alfaadihim ereyadoodaa isku khilaafsan fiihi xadiidka xadiidku wuxuu ka kooban yahay sanad iyo matni sanadku waa silsilada ragga ee isdaba socota ee kala warinaysa xadiidka ee ka bilaabmaysa sheekhan kitaabka qoray laga bilaabo ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa dee raggii waa kala duwan yihiinoo rag isku midunma warinaya anas dariiqooyin kala duwan buu xadiidku yeelanaya markay anas ka warinayaan sidoo kale alfaadooduna isku wada mid ma ahee alfaad ereyo kala duwan bay leeyihiinoo wax badanna way ka midaysan yihiin meelaha qaarkoodna way isku khilaafayaan ilaa inaguba iminka haddaynu halkaa war wada dhagaysano waxa dhacda oo halkeennan aynu ka dhaqaaqno oo shan ka mida waraysi lala yeesho faraaraynu yeelanaynaa midiba waxbuu sheegayaa marka had iyo jeer wuxuuna lagu xisaabtamaa uun dadka looga qaateenka ah ee xifdiga wanaagsan ee ammaanadana leh warkooda ayuunbaa markaa la qaadanaya can malik ibnu sacsacata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau ihi baynaa ana waqti anugu cinda albeyti kacbada agteeda aan jiifo bayna annaa'imi walyaqdaan mid soo jeeda iyo mid hurdo aan u dhaxeeyo xadiid kutubta hoose kusoo aragteen ay dhigi jireen inta faraa badan bayna annaa'imi walyaqdaan anigoo u dhaxeeya qof soo jeeda iyo qof hurda id wakhtiga aqbala waxa soo igu soo jahaystay halaatha axadu halaatha axadu halaathati bayna arajulayni id aqbala axadu halaatha saddexdii midkood ayaa soo qaabilay oo bayna arajulayni laba nin u dhaxeeya fa utiitu bidastin min dahab waxaana la ii keenay tashti dahaba ayaa la ii keenay malaa'igtii u imanaysay mid ka midabaa isoo qaabilay tashti dahabana waa la keenay mal-aana isaga oo buuxa xikmatan wa iimaanan tashtigaa dahabka ahi waxa uu ka buuxaa xikmad iyo iimaan marka dahabka waa la xaaraantinimeeyey laakiin intii aan la xaaraantinimeyn buu ahaabay leeyihiin culimadu maadaama waqti hore aha dahabkuna dee faa'iidooyin badan buu leeyahayoo iyadoo laynaga xaaraantinimeeyey haddana xaaladaha qaarkood baa loo saamaxay ragga laftigooda dumarkunbuu ka xaaraama raggii loo saamaxay loo diiday laftigooda meelaha qaarkood baa loo saamaxa dahab dahabka dee dabkiina ma karayo sidoo kale daxal ma yeesho ciiduna ma cunto culaysna macdanaha ugu culus buu ka mid yahay faa'iidooyinkaasoo uu leeyahy daraaddeed xikmad iyo iimaan baa ka buuxa tashtigu waa waa weelkan weyne dharka lagu maydhayo wixii lamida fa shaqa min annaxri waxa uu malagaasi jeexay laga bilaabo dhuunta ilaa maraaqi lbatni ilaa maraaqi lbatni waa jamac ilaa maraaqi lbatni ilaa caloosha halkeeda jilicdasan laabta way adagta caloosha halkeeda jilicdasanna oo xaggan hoose nabastii iyo xundhurtii iyo meelahaada ilaa intaasuu mar qura saa ii dilaaciyey fagasala alqalba qalbigii wuxuu ku maydhay bimaai zamzam biyaha samsam buu ku maydhay marka halkaa waxaad ka arkaysaa operation baa loo sameeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa laga saarayaa bulidii shaydaanku fadhiisan jiray meeshuu shaydaanku dadka usoo geli jiru naxligii iyo nashuushada kasoo faafin jira laga saaray uma mulia xikmatan wa iimaana waxa laga buuxiyey xikmad iyo iimaan uma utiitu bidaaba waxaa la ii keenay gaadiid duuna albaqli wa fawqa alximaar baqashana ka yar dameerkana ka weyn waa buraaqi arkaa waa daabadaasun dadka qaarkood baa khuraafaad bay qisooyinka qaarkood geliyaan oo adiga arko eeshiyaanku waxay xagga dambe kusoo sawirayaan buraaq inan yar xagga hore ka ah nin jacayl qaaday uniga dheh wax isqabanaya maaha waxaas qisooyin weeye aan raad lahayn uma indalaqtu waan tegay maca jibriila calayhi salaam malagaasaan israacnay fa atayna samaa addunyaa samadan soke ayaanu tagnay fa qiila waxaa layihi man haadaakani waa kuma qaala jibriilu baa wuxuu ihi man haadaa qaala jibriilu jibriilu buuhi hadal dhamaystiran man haadaa markii la yidhi aniga mu odhanine waxay ka dhigantahay qaala jibriilu jibriilu qaala jibriilu baa yidhi ana jibriilu dee waa anigiiyo jibriilahun qiila waxa la yidhi waman macaka yaa kula socda qaala muxamed baa ila socda buuri qiila waxaa la yidhi waqad ursila ilayhi miyaa la soo diray marka damiirkaa ilayhi risaaladda xaggeeda ma aha waxaa laga yaabaa shuraaxda wax yaray inay ku fasiraan damiirkaasi halka u noqonayo cawdu damiir waxa weeye waqad ursila istifhaam iyo tacajub baa wada socda hamsatulistifhaamna waa go-an tahay awa qad ursila miyaa loo soo diray ilayhi curuujka ilayhi curuujka koritaankan caalamkan kore inuu usoo fuulo miyaa loo soo diray halkan miya waan ogeyn in lasoo dirayo eh ma lasoo diray wey miyuu marayaa dee ilan fariinta way sii hayeene waqad ursila ilayhi awaqad ursila ilayhi ma lasoo diray waa sugaynee saasee ka dhiganta ursila ila naas baa la odhan lahaa haddii kale isagiina haa buu yidhi marxaban bihi soo dhowayn baa u sugnaatay wa nicma almajii'u jaa'a imaatinkii wanaagsanaana wuu yimi hambalyo ayaa markaa la soo dhoweeyey gacmo furan wa nicma almajii'u jaa'a imaatinkii u fiicnaa buu yimi ilaa ilaahay buu casuumayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan waxay ka dambeeyey micraajkani alisraa walmicraaj wuxuu ka dambeeyey caamu lxusni sanadkii la odhan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam ay xaaskiisii ka dhimatay khadiija bintu khuwaylid iyo abu aalibe gaaladu aada u dhibeen suuratu yuusuf iyo markii lagu soo dejiyo weeye nebiga casuumadana la geeyo si looga dhaqdhaqo rafaadkiiyo duruuftii adkayda kasoo martay gaalada fa ataytu waxaan imid buu yihi calaa aadama calayhi salaam aabbaheenii u weynaa baan u imid fasallamtu calayhi waan salaamay muslimkii kulmaaba salaam baa u horaysa qaala wuxuu ihi marxaban bika min ibnin wanabiyin soo dhowow marxaban uraxibuka marxaban soo dhowayn baan kusoo dhowaynayaa bika min ibnin wanabiyin adigoo inanna i ah nebina ah soo dhowayn fiican uma atayna asamaa ahaaniya samadii labaad baanu tagno qiila waxa lay man haada qaala jibriilu weeye buuhi qiila waman macak yaa kula socda qaala muxamed familu dalik sidii hore oo kale unba iyaguna yidhaahdeen faataytu calaa yaxyaa wa ciisa labadaa nebi habrawadaagga ah ayaan halkaana ugu tegay buuhi samada labaad fasallamtu calayhimaa waan salaamay faqaalaa waxay idhahan marxaban bika min akhin wa nabiyin adoo walaalkayo ah nebina ah waa la isictiraafaya la istafiri maayo uma atayna asamaa ahaalia samadii saddexaad baanu qiila man haadaa qaala jibriilu qiila waman macak qaala muxamadun familu dalik sidii horeo kalun bay yidhaahdeen miyaa lasoo diray marxaban bihi malaa'igtii baa soo dhowaysay faataytu calaa yuusufa calayhi salaam nebi yuusuf baan halkaana ugu tegay fasallamtu calayhi waan salaamay qaala marxaban bika min akhin wanabiy saasuu isaguna ii soo dhoweeyey uma atayna asamaa araabica samadii afraad baanu tagnay familu dalik falamru kaana mila dalik arrinku sidii horeo kalunbuu ahaa faataytu calaa idriisa calayhi asalaam warafacnaahu makaanan caliyan meel salaan u kor yeelnay nebigii ilaahay ule idriis ayaanu halkaa kula kulannay fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala markaasaa wuxuu uhi marxaban bika min akhin wanabiyin uma atayna asamaaa alkhaamisa familu dalik sidii oo kalea loo soo dhoweeyey faataytu calaa haaruuna calayhi salaam fasallamtu calayhi waan salaamay qaala marxaban bika min akhin wanabiyin uma atayna asamaaa saadisa familu dalika buu ahaa arrinkuna uma ataytu calaa muusa calayhi salaam fasallamtu calayhi waan ku salaamay nebi muuse samada lixaad jooga faqaala marxaban bika min akhin wanabiy halkaasu isaguna soo dhowaynta maxaa sidaya manaa inkirsane risaaladiise tarxiibkii isaguna waa ka qayb qaata falamaa jaawastuhu markii aan gudbay buu bakaa ooyey waa baroortoo waa ilmeeyey nebi muuse kiila waxaa layi wamaa yubkiika maxaa kaa oohinaya muusow xagga ilaahay baa su-aashan laga weydiiyey qaala wuxuuhi yaa rabbi ilaahaygii ow haada alghulaamu inan kan yar alladii inan kaasoo bacadtahu bacdii dabaday aada soo dirtay ee rasuulka iga dambeeyey ah yadkhulu min ummatihi ummadiisa waxa ka gelaya aljannata jannada waxa ka gelaya akharu in ka badan wa afdalu kana wanaagsan mimaa yadkhulu min ummatii ummadayda inta gelaysa in ka wanaagsan oo ka fara badan ayaa gelaya aryaadhamawaxaynidhahnau ku hinaasay odhan mayno nebiga meel kaga dhici mayno aflagaadada ambiyada ma qabatee waxa weeye xasad ma ahe waa kamasha baa la ydhaha sharcigeennu wuxuu diiday waxa xasadka la ydhaahdo xasadkana ilaahay wuu ka xalay ambiyada laakiin waxaa sharcigu ogolaa qibta kamasho oo waa kii nabigu lahaa laa xasada ilaa fitnayn labun baa la isku kaman karaa ama la isku majeeran karaa qof ilaahay cilmi uu siiye qof xuula uu siiye ilaahay intiisiyaa u daa ilaahu intaasoo kale yaa ku siiya isaga ilaah xasadka waxa ilaahu yaa ka soo wareejiya oo igu soo wareejiya ama yaa anigaiyo isagaba naseejiya laakiin intiisaa in leeg intaa ninkaa la siiyey in la eg yaa isiiye haddaad tidhaahda isagana u daayaya dee waa majeerasho marka sidii oo kale weeyo dee mabuu sidan usoo dhaweeyeen oo nebinimadiisiibu ictiraafay oo walaalkii inuu yahay oo marxaban soo dhaweeye waxa weeye wuxuu majeeranayaa oo maaragtay ula isaguna jeclaysan lahaa taageerayaashiisi iyo dadkii rumeeyey inay intan ummadda nebiga oo kale noqdaan wuxuu xusuustay nashuushadii iyo dawshadii reer banu israa'iil iyo wixii ka soo maray marka wuxuu uhi akhar wa afdal in ka badan oo ka fadli badan mimaa yadkhulu min ummatii ummadayda reer banu israa'iil inta gelaysa jannada in ka wanaagsan oo ka fara badan ayaa ummadiisa jannada gelaysa ilaahw yaa intaasoo kale anigana iga siiya ummadayda waa kamasho haddii la odhan lahaa oo muxuu ulaam ugu sheegay ulaam ila ulaam markaad qof had iyo jeer u yar dusinaysaa tiraa kan yarina xaguu ka yimi muxuu ulaam ugu sheegay nebiga in ulaam laguu sheegayo in oday laguu sheegay iyomaa wanaagsan horta haddii lagu idhaahdo kan odayga iyo haddii lagu idhahdo ninkan dhalinyarada qulaamku waxa weeye qofka doobka ah isku tumtay marka uu qofku mudakaru taabagalyuu xoogaysto ee uu qawiga yahay ayaa qulaam la idhaahdaa marka nin dheer iyo nin yar iyo nin xoogunbaa looga jeedaa marka ninkan xooga ahee wanaagsan ee hadda aan gaadhinba da-d weyn oo aniga igu soo gaadhinba ee haddana waxaanoo khayra ilaahay uu siiyey marka iyana ammaan kale un weyn saasay culimada shuraaxdu kaga jawaabayaanoo midh ambiyada ku munaasiba wey intaasuu isaguna raaciyay nabigaasi uma atayna asamaa asaabica samada toddobaad baanu tagnay fa milu dalik sidii oo kale arrinku ahaa oo su-aashii baa malaga la weydiiyey isaguna wuu ka jawaabay oo soo dhoweyn bay malaa'igtu sameeyeenoo fa ataytu calaa ibraahiima calayhi salaam nebi ibraahim baan u imi waa labadii aabbo ayaa midna samada u sarraysa joogaa midna samada u hoosaysa waa aadam iyo ibraahim fasallamtu calayhi faqaala marxaban bika min ibnin wa nabiyin ibnin labadoodaasuun baa yidhi aadam iyo ibraahim labadaasibaa markaa aabbayaal noqday uma rufica lii waxaa la i tusay albayt lmacmuur gurigii camirnaa ee malaa'igtu ay buuxisay ayaa la i tusay marka riwaayadan anas waxa ay sheegaysaa riwaayo kaleo ka duwan baa inoo iman doontee in samada toddobaad ay kasiiuu kasii sarreeyo guriga camiran ee malaa'igtu ay ku kulmayaan ay isugu imanayaan fa sa'altu jibriila baan weydiiyan war gurigan camirani muxuu ahaa faqaala wuxuu ihi hada albayt lmacmuur baa laydhaah yusallii fiihi waxaa ku tukanaya kulla yawmin maalin walba sabcuuna alfa malak toddobaatan kun oo malag ayaa ku tukanaya maalin walba fa idaa kharajuu minhu markay gurigan ka baxaan lam yacuuduu fiihi kuma soo noqonayaan aakhira maa calayhim wakhtiga ku imanaya aakhira maa wakhti ka u dambeeya calayhim dushooda weligood weeye wakhtiga dambee u hadhay oo dhan kuma soo laabanayaan gurigaa mar bay ku tukadeen way dhaafeen qolo waliba hal maalinbay transit ku yihiin way ka gudbayaan sidaasibay ku soconaysaa maalmaha adduunyada ayuunbaa lagu dhufanaya toddobaatan kun bal ka sheekee malaa'igta ilaahay tiradeeda ilahay unbaa garanaya subxaana rabbi subxaanahu wa tacaala wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa colaalkiisa isagunbaa garanaya sidaa daraaddeed khalqiga ugu faraha badan inuu malaa'igta yahay buu muujinaya xadiidku waayo ma la sheegin makhluuqaadka kale mid tarankiisu yahay maalintiiba toddobaatan kun mid toddobaatan kun farcamo maalintiiba makhluuqaadka kale dee lama sheegin weligiiba reer jin hays dhalaanoo hays xariifiyaaneh tiradaa marna ma gaadhayaan gaadh dablaunbaa ilaahay uu ka wareejin doonaa wajaaa rabbuka waalmalaku safan safan malaa'igto saa u fara badan baa jin iyo insiba gaadh ka qabanaysa qiyaamaha sidaasibaa markaa uu yihi uma intaa kadib ruficat lii waxaa la ii soo muujiyey oo iisoo bidhaamay sidratlmuntaha geedka sidratulmuntaha la ydhaah ayaa iisoo muuqday oo halkaa kasoo muuqday fa idaa nabquha waaba iyada oo midhaheedu mithlu qilaali hajara meesha hajara la yidhaahdo jalxadaheeda ayay laaleegi nabqigu waa midhaha qilaalkuna waa jalxadaha ama ashuumka baashan weyne biyaha lagu shubto ee sida haanta oo kale ah ee dheriga ka samaysana buuranee ballaaran waa sidaa qolana ashuunbay tiraa qolana jalxad qolaba qolada kale inaanay fahmin baa laga yaabaa marka meeshaasoo jalxadeedu waaweynaayeen ayaa geedkana midhihiisuna intaasay laaleegiin hajaraduna waxa weeye meel aan ka fogeyn madiina hajaradii xaggaa iyo baxrayn maaha ee waa meel madiine ku dhow wa idaa waraquha caleenteeduna waxa ay ka dhigan laeeg tahay milu aadaani lfiyala maroodiga dhegihiis oo kale maroodiga dhegihiis waa kuwa aada u waaweyn geedkaa caleentiisuna sida u weyn yahay maroodiga dhegihiis oo kale u laaleegyay wa idaa fii aslihaa gunteedana waxa ah arbacatu anhaar afar webi afar webi baa gunteedana kasoo butaacaya nahraani baatinaani laba webi isheenay ka qabsooyinoo gudahay ku shubmi wanahraani daahiraani laba webina isheenay u muuqdaanoo way soo baxayaan fa sa'altu jibriila malagaani bal ka waran afarta webi fa qaala wuxuu uhi ama albaatinaani labadan qarsooni fa fi ljanna iyagu jannaday ku shubayaan wa ama daahiraani labadan iyagu muuqdaana faalfuraatu wanniil waa labadaa webi oo midna waa webiga maraa meesha ciraaq la yidhahde furaat la ydhaha midna waa niil oo markaa isagu nail ama niil oo masar mara isaguna markaa dee laba su-aaloodba way iska weydiiyaan dadka ka hadla arrintooda qola waaba dadka mulxidiinta ah ee islaamka isku daya inay duraanoo waxay idhahdaan baleeg caqliyadday ka fogtay bahalaha meelahan kasoo fatahaya ayay leeyihiin meel fog bay kasoo butaaceen deenna tusi noocii itaabsida iyo itusta iyagu halkaasay marayaan qolyo kalena dee dadka muslimiinta weeye waxa ay markaas leeyihiin iyagoo sidaa ahoo halkan aynu ku arkayno ayaa haddana aynu aaminaynaa mar haddii xadiidku saxiix yahay in ilaahay uu halkaa ka keenay wax badanoo aynaan ogeyno waa jiraanoo isheena ka qarsoon wamaa dalika cala allahi bicasiiz ilaahayna waxba kuma adkaadan intuu halkaa sare ka keeno inuu kusoo shubo halkan imika aynu arkayno markaynu iyaga wax ka yaro sheegno ismiga maal niil waa yonan greeg bay dhaha juqraafiyadooda hadaynu wax yar ka tilmaano waxaanu ka dhigan yahay magacu halkaa greegu kasoo jeedaa waadi nahri waa dooxa biyaha unbay ka dhigantay waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay webiga ugu dheer caalamka toddoba lix kun iyo toddoba boqol oo kilomitr wey dherarkiisu meesha uu kasoo butaaco webiga niil la yidhaahdo sida la ogsoon yahay waa harada victoria ee ku taalla uganda iyo haro yaroo taata la yidhaahdo oo etoobiya ku taalla uganda iyo etoobiya kasoo butaacaya waxa uu marayaa dowlado tobana qaarkood ra-iisi baa la yidhaahdaa qaarkoodna si unbay calaaqo ula leeyihiin uganda suudan etoobiya masar saddexdaa uu maraa si mubaashira lixna si aan khayru mubaashira ayuu u maraa oo kenya tanzania iyo burundi iyo jumhuuriyadda congo meeshan congo imika la yidhaahdo kuwayaalaha adu tobankaasuu markaa qaarna si toosa u maraa qaarna si aan toos ahayn waa waxaana u yaqaanaan induju ayay idhahdaan imika caalamiyan oo alikhwa ama alikha magacaasay usoo gaabiyaan waxa ugu horeeyey cid inuu halkaa kasoo butaacaya baaritaan ku samaystay boqol iyo konton sano ka hor ninkii ingiriiska ahaa ee cohin speak la odhan jiray isagaa magacan u bixiyey baa la yidhaahdaa harada victoria boqoradii ingiriiska ee wakhtigaa madaxda meeshooda ka ahayd oo ugu magac daray halkaasuu kasoo butaacaya afrikada dhexe badda albaxru mutawasit la ydhaahna waa ku daraya kan kale isagu la yidhaahdo furaat asiya suqra meeshan la yidhaha buu kasoo butaacaya turkiga armeniya suuriyuu marayaa ciraaq bay ku kulmayaan webigan kale dajlo la yidhaahdo labadoodaasi markay isu tagaan waxa ay tashakulayaan ama ay samaynayaan meeshan la yidhaha shadul carab dherarkiisu waa laba kun iyo toddoba boqol oo kilomitr ballaadhkiisu markuu soo bilaabmayo waa laba boqol oo mitir markuu ku shubayo baxrul carab waxa uu noqdaa laba kilomitr ama laba kun oo mitir ayuu ballaadhkiisu noqdaa khaliij alcarab buu ku shubayaa marka wuxuunan uga jeednaa uun masterkooda ama manbacooda iyo masabkooda halka ay ku shubayaan waa sidaa weeye haddana maca dalik rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayaa inay halkaa kasoo butaacayaan marka hadduu doono ilaa intuu halkaa ka keeno dhulkiisan mariyo ayuu isku soo daraya halkaa ku keenaya waxaa markaa taasi waa su-aal aynu saasunu rumaynayno midda labaad ee la isweydiinaya waxa weeye dee markuu biyaha jannada ilaahay ka warramaya wuxuu hi min maain hayri aasin biyo aan isbedel lahayn webiyaashana la aragayo biyahooda way isbedelaan xaaladaha qaarkood marka haddii biyihii jannadayy maxay isu bedeleen waxa ay kaga jawaabeen laba jawaabood mid waxay odhanaysaa markay adduunyada yimaadeen bay ajoobeen soo meeshu meel inkaa qabta maaha meeshu waa xabsigii nebi aadam markii uu jannada la yar qabsan waayey halka lagu soo xidhay halkan ay ahayd marka intaynu halkan joogno gebigeenuba si un baynu xidhanay jeel weynun baynu dhex warwareegaynaa weligiiba waxaan iska cuncunne haddana dee waynu ilaa aynu jannada gaadhno xabsigan weyn ayuun baynu dhex warwareegaynaa marka saasay biyuhu isu bedeleen qolyo kalena waxa ay leeyihin maya webiyaasha jannada waxaa loogu sheegayaa wanaagooda webiyaasha caalamkuun bay ugu wanaagsan yihiin laakiin kuwii jannada ma gaadhayaan wax badan oo adduunyada yaala horta taa hore intaynaan dhaafin waxyaaba jannada laga soo qaado isbedelayba waa jiraa oo nebigu wuxuu tilmaamay dhagaxan xajaru aswadka la yidhaahda in jannada laga soo qaaday aada u cadaayo caanaha ka cadaa ilmo bani aadam say u rifrifayeen ama u taabanayeen buu madoobaaday ama waxaa la odhanayaaba dee waxa weeyaan biyaha jannadu say u macaan yihiin unbaa kuwana ay u macaan yihiin inkastoonay gaadhayn intaasaan inaha laga yidhi yidhi kaga gudbi lahaa waaya falfuraatu waa niil bilaadu raafidayn marka ay ciraaq leeyihiin labada cadiyadood ee waaweyn dalka ilaahay uu siiye weeye bilaadu raafidayn waa dajla iyo furaat labadaa wabi ee isku dara uma uridtu uma furidat calaya hamsuuna salaa halkaa weeye maxalushaahidkii ama bayt lqasiidkii xadiidka intuu soo qaatay waa intaa waxaa la igu waajibiyey konton salaadood faataytu calaa muusa nebi muusaan u imi faqaala wuxuu ihi maa shanacta maxaad samaysay samadii misaad buu joogay nebi muuse tii sideedaad intuu soo dhaafo nebi ibraahim uu soo dhaafay baan ugu imin tii lixaad tii toddobaad buu soo dhaafay tii lixaad baan ugu imi bui maa sanacta maxaad samaysay qultu waxaan idhi buuhi furidat calaya khamsuuna salaa konton salaadood baa laygu soo waajibiyey qaala wuxuu ihi innii aclamu binnaasi minka anaa dadka ka aqaana innii aclamu anaa ka aqaan binnaasi dadka minka adiga innii caalajtu waar waxa aan la dhaqmay bani israa'iila ashadda almucaalaja la dhaqankii ugu darnaa waar anigaa soo wadwaday buuhi wadwadi tii ugu darayd reer reer banu israa'iil mucaalajadu waxa weye cilaajku waa isrogroga iyo wadwadka iyo muxaawalaadka waar anigaa dad soo wadwadi jiray buuhi oo reer banu israa'iil baan wadwadkii ugu adkaa baan soo wadwaday wa ina ummataka laa yutiiqu lan yutiiquu dalik ummadaadu konton ma kari karaan waa runtii shan baynu ku kari laana ay kadeedan yihin kasoo taagan yihin farjic ilaa rabbika ilaahaaga ku noqo kuwani konton kari maayaan fasaluu waxaad weydiisaa an yukhafifa canka inuu kaa fududeeyo farajactu ilaa rabbi ilaahaygii baan ku noqday fasa'altuhu waxaan weydiiyey an yukhafifa canii inuu iga fududeeyo fajacalaha arbaciina afartan buu ka dhigo toban baa la tuuray uma rajactu ilaa muusa calayhi salaam nabi muusaan kusoo noqday faqaala maa sanacta maxaad samaysay qultu jacalaha arbaciin dee ilaahay afartan buu ka dhigay faqaala lii mila maqaalatihi luulaa sidii horeo kaleu igu yidhi waar kari maayaana ku noqo ilaahay farajactu ilaa rabbii caza wajal fajacalaha alaaiin soddon buu ilaahay ka dhigay faataytu calaa muusa calayhi salaam faahbartuhu faqaala lii mila maqaalatihi luulaa ku noqo buu haddana ilaahay ku noqo farajactu ilaa rabbi fajacalaha cishriin uma cashara haddana toban buu ka dhigay uma khamsa shan buu ka dhigay markii uu shan ka dhigay faataytu calaa muusa calayhi salaam faqaala lii wuxuu igu yihi mila maqaalatihi luulaa waar shantana kula noqo bu shantana kula noqo faataytu calaa muusa alayhi raxmat ullahi calaa muusa calayhi wacalaa saa'ir alambiyaa faataytu calaa muusa calayhi salaam faqaala lii mila maqaalatihi luulaa hadalkiisii horeo kaleu igu yihi oo shantan kari maayaan buui faqultu waxaan ihi innii astaxyii min rabbii caza wajal ilaahayga waxaan ka xishoonayaa waan ka xishoonayaa an arjica ilayh inaan ku noqdo innii anigu astaxyii waan ka xishoonayaa min rabbii ilaahaygaan ka xishoonayaa caza wanaagsanaayo wajalla weynaaye an arjica ilayhi inaan kula noqdo dee imise sheer buu ku noqday mar toban la rida iyo mar fanuudiya waaba la dhawaaqay markuu go-aankaa nabigu qaatay ogeysiis baa ilahayna u dhiibay an qad madaytu fariidatii waa antii tafsiiriyadahay ay qad madaytu waan hirgeliyo waan socodsiiyey fariidatii faralkii aan waajibiyey sidaasaan ku go-aamiyey wa khafaftu can cibaadii addoomahaygiina waan ka fududeeyey buu ilaahaydhi wa ajzii waxaanaan ku abaalmarinayaa bilxasanati wanaagga la sameeyo oo hal salaada cashra amhaaliha tobanlaabkeed marka xagga tirada waxa weeyaan shan xagga ajrigana waa konton oo si firun baa laynoogu siyaadinaya oo wax walo wanaagaynu samaynaaba waa sidaa weeye dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadli lcadiim marka halkaa waxaad ka aragtay nebigu calayhi salaatu wasalaam hawsha adagee u maray dadka had iyo jeer yidhaahdo dadka dhintay waxbay anfacaan baa kan soo daliishada waay waxay leeyihin dee awliyadu dee waxbay anfacaysaa oo xabaalahooda lagu yar warwareegi karaya oo waa la baryaya muuse miyadaan arkayn sawkan inaga fududeeyey si dhinko inagu dalacnaa buu inaga dabciyey halkaasay marinayaan laakiin dee waxay isweydiin la muuse miyaad haysaa mid lamida muuse miyaad adigu haysaa waxalla waxaan aw aad tirinaysa aw hebel oo dhami xabad muuse la mid noqonaya haddaad soo hesho dee waxunbaa baynu isla eegi laakiin dee nebiyaashii waxa u dambeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyada iyo rusushii isaga khaatamlambiya walmursaliin ambiyada iyo rusushuna lahum khusuusiyaad waxyaabo badanoo u gaara bay lahayn nebi ciise calayhi salaam intuu xabaalaha isdul taagaabuu odhanayaa ilaahay idamkiisa kusoo baxo wayse soo taagaya nebi ayuub ilaahay buu baryay oo dadkiisii dhintaybaaba loo soo nooleeyay wa milahu macahu iyo in leeg iyagiiaba lasoo toosiyeyba marka soo aakhira tooska iyo soo noqdigu mucjisaad bay u ahaayeen ambiyada markaa dee nebi wax lagala ekaysiin karoo la odhan karo qofbaa sifaadkii ama awoodihii ilaahay uu siiyey ambiyada le ma jiro oo arrima ambiyada u gaara weeye marka taasina halkaasa ishkaalkaasina uu ku hadhaya haddii nin fooxshidaya uu doono inuu kugu yaro harowsada intaa ah waxyaabaha xadiidka laga faa'idaysanaya waxaa ka mid a samadu inay albaaba leedahay ayaynu halkaa ka arkaynaa oo dee waa tan goor walba waa kan nebigu garaacaya malagu garaacaya laleeya waa kuma waxaynu kaleynu ka arkaynaa in qiblada lagu tiirsan karo oo nebi ibraahim sida soo socota calayhi salaam dee baytulmacmuur buu ku tiirsan yahay waxaynu ka arkaynaa jawaasu nasqi qabla wuquuci alxukm intaan fulinba la gelin intoo xukum la jideeyay intaan fulinba la gelinba in la nasakhi karo waa masalo naskhiga xidhiidh la leh waanay dhacdayoo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dadka qaarkood ay ku buuqeen waxaa layihi kaadhu goosta iyo juwan intaydaan su-aasha weydiin yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum rasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa sadaqa qadima baa layihi horta intaydaan rasuulka sheeko ula tegin dee markaasaa dhagihii dadkii wada ballaadheen oo rihaaleen war maxaynu haynaa intii aan cidibo u dhaqaaqin qiso daciifina waxay leedahay cali baaba fuliyey wax intaan cid kale fulin baaba la nasakhay a ashfaqtum baa timid markaa marka tanna waa tii oo kale oo xukunkiion weli fulinba gaadhin ilaahay naxariistiisa ayuu fududeeyaaba sida halkan oo kale waxaynu ka faa'idaysanaynaa jannada iyo naartu inay jiraan taasoo ahlubidaca qaarkood ay diideen oo yidhahdeen janno iyo naar abuurani ma jiraan imikoo laislama gaadhin waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ilaahay inuu ka duwan yahay makhluuqiisa oo su-aasha lagu celcelinayo subxaana wa tacaala bani aadamka bal iminka mid intaad u tagto su-aal ku celi dabeetana albaabka intaad ka soo noqoto haddana ii dhiibdhe haddana intaad soo jiirayso ii dhiibdhe waar goormuu waashay buu odhanaya waar yaa armay xidhaan buu odhanaya ninkan ka waashay baryo badan waaba la ysku nacaaba cinwaan u ah bani aadamka intanoo jeerba ilaa uu nebigu iska xishoonaya ilaahay wuu siinayay uun subxaana wa tacaala marka ilaahay ha ka daalin baryadiisa waxaa laga faa'idaysanayaa waxaa la yidhaahda la tashigu inuu aada u qiimo badan yahay waa istikhaara iyo istishaaraa jiro ilaahay arrimaha markaynu ku dhaqaaqayna ilaahay baynu ka bilaabaynaa istikaaraynu samaynaynaa addoommaha saalixiintaana istishaaraynu la tegaynaa istishaaraduna waa la tashi weeyi nebiguna saasuu ula tashaday calayhi salaatu wasalaam nebi muuse qofka lala tashadaana almustashaaru mu'taman baa layi waa in la aaminay qof la aaminay wey walaabuda min badli nasiixa nasiixo wanaagsan waa inuu isaguna markaa soo gudbiyaa waa mustafaadaadku way badan yihiin kuwaasaa ka mid a can anas ibni maalikin wabni xasn qaala waxay idhahdeen qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi farad allahu caza wajalla calaa ummatii khamsiina salaa konton salaadood buu ilaahay ku waajibiyey farajactu dalik farajactu bidalika arrintaasaan iskala soo noqday wuu soo xambaartay nebigu xataa amura bimuuse calayhi salaam jeeroo nebi muuse soo maray faqaala wuxuu uhi maa farada rabbuka calaa ummatik ilaahay muxuu kugu waajibiye ummadaada uu ku waajibiyey qultu waxaan idhi farada calayhim khamsiina salaa konton salaadood buu waajibiyey fadliga salaadana waad arkaysa halka lagu soo waajibiyey qaala lii muuse baa igu yidhi faraajic rabbak ilaahay ku noqo faina ummataka laa tutiiqu dalika faraajactu rabbii caza wajal fawadaca shadraha badh buu iga riday farajactu ilaa muusa faahbartuhu waan u sheegay faqaala wuxuu ihi raajic rabbak ilaahay ku noqo faina ummataka laa tutiiqu dalik faraajactu rabbii caza wajalla faqaala ilaahay baa yidhi hiya khamsun waa shan wahiya khamsuuna xagga tayadana waa konton laa yubadalu lqawlu laday qowlka agtayda lama bedelo qaraarkaasaan gaadhay lama bedelo farajactu ilaa muusa faqaala wuxuu yihi raajic rabbak ku noqo faqultu waxaan ihi qad istaxyaytu min rabbii caza wajal waa ereyadii uu lahaa way kala duduwan yihiin xaggii sanadka can cabdillaahi waa ibnu mascuud qaala wuxuu uhi lamaa usriya birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markii rasuulka ilaahay la dheelmiyey la guurogeliyey untuhiya bihi ilaa sidrati lmuntaha sidratulmuntaha meesha la idhaahdo ayaa la geeyey nebiga wahiya fi samaai saadisa waana samada lixaad xadiidkii anasa inoo soo horumaray samada toddobaad baynu kusoo arkayn ibnu xajar imaamkaa weyn marka uu sharxayo waxa uu leeyahay waxaa lagu jamcin karayaa asalkeedu inuu ku taagan yahay geedkan xaggiisa hoose iyo xididadiisu inuu samada lixaad yahay baararkiisi iyo laamaha dhaadheerina inay gaadhayaan ta toddobaad siyaabaha qolyaha qaarkoodna way tarjiixiyeenoo xadiidka anasunbay qaateenoo xoog badan bay leeyihin laakiin isagu jamcintaasuu isku daya wuxuu i xagga hoosena inay soo gaadhay talixaad ayaynu ka soo qaadi dherarkeedu inuu tasare gaadhsiisan yahayna saasaa labadii nas loogu wada camal fali karaa wa ilayha geedkaas xaggeeda ayuu yantahi ku joogsanayaa maa curija bihi wixii lagala fuulay min taxtihaa hoosteeda maa curija min taxtihaa caalamkan dunyawigaee hoose ciddii ka tagtaa halkaasuu isku taagaa wa ilayhaa yantahi iyaduu soo gaadhaa maa uhbita bihi wixii la soo dejiyey min fawqihaa xaggeeda kore alcaalam alcolwiy caalamka ka sarreeya iyada wixii maa uhbita bihi min fawqihaa xaggeeda sare wixii laga keenaana geedkaasuu soo gaadhaa xataa yuqbada minha ilaa laga soo qaado oo malaa'igtu ay ka soo qaadaan wixii xagga kore ka yimaada ilaahay xaggiisa geedkaasuu soo gaadha xataa yuqbada minha ilaa malaa'igtu ay ka soo qaadaan marka wixii caalamkan hoose ka tagaana geedkaasuu isku taagaa wixii xaggaa sare ka yimaadaana iyaduu isku taagaa kadibna markaasaa dib looga soo qaadaa qaala markaa nebigu waxa uhi id yaksha sidrata maa yakshaa id waqti nebi maxamed oo dadka uga waran yakshaa uu daboolayay asidrata geedda sidratulmuntaha la yidhaahdo maa yakshaa wixii daboolayay intaasuu tafsiirkeeda sheego qaala nebigu waxau ihi faraashun min dahab waa balanbaaliso dahabah balanbaaliso sida dahabka u bidhaamaya ama dahaba ayay ahaayeen waxa daboolayay geedka nuur ilaahay iyo balanbaaliso dahabah iyo wax cajaa'ib ahoo kala duduwan ayaa daboolayay fa uctiya waxaa la siiyey alaaan saddex arrimood baa nebiga la siiyey alsalawaat alkhams shanta salaadood waa kow wa khawaatiimu suurati lbaqara iyo suurat lbaqara labada aayadood ee u dambeeya wa yukfaru wa an yukfara iyo in loo dhaafo liman maata cidda dhimatay ee min ummatii ummadda nebiga ka mid ah qofkaasoo laa yushriku billaahi shay-an aan ilaahay u shiriig yeelin almuqximaatu dunuubta kabaa'irtaa in loo dhaafo saddexdaa caddiyo waaweyn baa ilaahay uu siiyooo midi waa shalaadaha shantaynu hayno raasamaal cajiiba wey midna waa suuradaas labada aayadood ee u dambeeya suuratulbaqara wey midka saddexaadna waxa weeye cid kasta oo ummadda nebiga ka mida oo dunuub waaweyn oo kabaa'ira gasha oo laakiin aan gaalnimo ku dhicin inuu ilaahay ka dhaafo taasina ilaahay fadligiisa weeye ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa haddii aan shirki loo samayn cidduu doono ilaahay wuu ka dhaafaa qof mushrigun baanu ka dhaafay muqximaat aqxama yuqximu muqximaat waxaa loogu magacaabay waa dunuubta qofka ku riixda naarta oo qofku markuu dembigaa galo isagoo afduuban oo maqiiqan sida dhagax ayuu dembigaasi naarta bartanka udhigayaa aqxama wuu ku kalifo bartanka ugu tuuray marka waa muqximaat waa dunuubta kabaa'irta laydhaha waaweyn ayaa ilaahay fadligiisa uu kaga dhaafaya addoomaha intaasaa loogu bashaareeyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waxaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidkan ilaahay siduu nebiga u karaameeyey calayhi salaatu wasalaam iyo caalamka dhana la heegangeliyey ee ambiyo leh ee malaa'ig leh ee tarxiib leh ee waxa u dhacaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiidka inooga muuqanayaa meesha ay ku taalla sidratulmuntaha iyo sababta loogu magacaabay sidratulmuntaha waa geedkii lagu dhammaanayay xagga sare iyo xagga hoose meeshii la isku taagaya wey tafsiiru hadihi alaaya aayaddan suuratu najmu ku jirta iyo qisadanna xadiidku dariiqooyin kala duwan buu u fasiraya fadliga ay leeyihiin salaadahani oo caalamka hoose isagoo jooga nebigu ayaa cibaadooyinka kale lagu waajibinayay laakiin salaada dee caalamka kore ilaahay uu ku waajibiyo saas daraaddeedba arrinkeeda uu culus yahay suuratulbaqara aakhirkeeda fadliga uu leeyahay aynu halkan ka arkaynaa sida aayadda ku dhex jirta ee acdamu aayatin fi lqur'aan aayadda qur-aanka ugu weyne jinku ka firdhabo ay ugu jirto suuradda ah waa suuradda ugu dheer suuradda ugu fadli badan aayadda ugu fadli badan baa ku jira awalkeeda iyo dhexdeeda iyo aakhirkeeda marka inahaasoo dhan way faa'iidaynaysaa waxyaaba aynu ka qaadanay weeye xadiidka saa daraaddeed buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid sugan ku yidhi labadaa aayadood qofka habeen akhriya kafataahu way ku filan yihin maxay kaga filan yihin talow qolyaha qaarkood baa yidhi cibaadadii habeenkii bay kaga filan yihin qolyo kale waxay idhaahdeen mee cafaaridii iyo jimankii iyo cayntii iyo ishii iyo sixirkii iyo waxaa ayaa ilaahay uu kaga joojinaya culimaduna waxay tilmaamaan had iyo jeer qofka musaabka ah ee wax soo gaadhaan waxa ay ka mid yihiin qur-aanka lagu akhriyayo ummaddan ilaahay karaamaduu siiyey baynu halkaa ka arkaynaayo dee waa kaa jibooday nebi muuse fadliga ilaahay uuna siiyey waa isma og baynu inaguna nahay isma og nebi muusena wuxuu la tamaniyayaa dabcan ummadiisii baynu inabana waa rumaysanaayoo dee ambiyada ilaahay u kala eexan mayne isku wada islaamna wayno islaamka iyo awliyada ilaahay ambiyada hormuud u ah haddana wuxuu jeclaystay un maadaama uu kasoo jeedo taageerayaashiisi iyo atbaacdiisii ahaayeen intaynu helo kale inay heli lahaayeen marka ummadda ilaahay uu ka dhigay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummadiisa fadli weyn bay leeyihiin cid ilaahay gala siiyo baabun ayna furidat isalaah salaada halkee lagu waajibiyey waa dariiqooyinkii iyo asaaniiddii kala duduwanaa sheekhu kuu sheegaya can anas ibni maalikin ana asalawaati furidat bimaka makaa lagu waajibiyey wa ana malakayni atayaa rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam laba marag baa nebiga u yimi fadahabaa bihi ilaa zamzam zamzam bay ula tegeen ceelka zamzam fadliguu leeyaha isagana kuu muuqanaya zamzam fashaqaa badnax calooshiisay jeexeen wa akhrajaa waxay soo saareen xashwahu gudihiisa fii tastin min dahab tashti dahabay soo dhigeenba uurku jurtiiba waxa weeyaan niman qaliinka iyo nimanyo inaan odhana waa malaa'ig qaliinka taqaanooo dee cajiiba oo jaamacaddii ilaahay ka soo baxay uurku jirta gedigeediiba way soo saareen ma beerba ma wadna ma mindhicirba waa xashwa gudihiisa wixii ku jiray baa lasoo saaray tashtigana lasoo saaray wax kale loo quuri maayo kalaa lasoo saaray fakasalaahu bimaai zamzam biyaha zamzam bay ku maydheen uma kabasaa jawfa calooshiisiibay ku kabiseen xikmatan waa cilma xikmad iyo cilmi innaga waxaynu idhaahnaa war godkan kabis kabis waa maxay waa buuxiyuun waar godkii kurigaabuu staafka odhanaya meeshan kabis adeer kabis buuxi wey buuxi marka uma kabasa ilaaf carabi badan baa inagu duugane kabasaa way buuxiyeen jawfahu calooshiisii waxay ku gabiseenay daf ka siiyeen xikmatan waa cilmaa ma xikmad iyo cilmi sidaa daraaddeed buu imaamu shaafici ku fasiray aayadda laqad arsalnaa rusulana suurat ljumuca bilowgeeda هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب كي لقرأي حكمة محيط حكمة واطن تن لقو عبايون بسنين نوسو يرقفي وقل بين سود الدلي marka hadduu kaftamaya iyo haddii uu dhab u jeedo mid walba xikmadiisu way soconaysay siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wamaa yantiqu cani lhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa min afraadi almusanif xadiidku waxa uu ka mid yahay axaadiidta kitaabkan unaad ka heli karayso baabun kayfa furidat salaa sidee loo waajibiyey salaada wallahu aclam halkaas waqtigii ku dhammaaday